أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha safar sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ku dhowaad toban askari oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dad fara badan oo shacab ah ka raafay deegaanada dhacduleedka magaalada muqdisho maamul goboleedka shahadala dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa mar kale eedeen kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya maleeshiyaadka riddada ayaa isbaarooyin fara badan soo dhigtay wadada xiriirisa magaalooyinka beledweyne iyo matabaan ee wilaayada hiiraan kataib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay weerar lagu dilay askar murtadiin ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa deegaanka caad ee wilaayada mudug
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkani isagiyi oo faahfaahsan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada hiiraan ayaa maanta ilaa labo qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa bar kontarool oo maleeshiyaadkaasi u tiilay gudaha degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo isla maleeshiyaadka riddada ah idaacadda andalus ayaa heshay qaar ka mid ah maleeshiyaadka dhimashada iyo dhaawaca ku noqday qaraxyadaasi waxaana ka mid ah salaad axmed yalaxow xuseen iyo quluudo oo qaraxyadaasi ku baktiyey halka xuseen iimaan iyo cabdiraxmaan dhegafiiq ay sidoo kale ku dhaawacmeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dad fara badan oo shacab ah ka raafay deegaanada dhacaduleedka magaalada muqdisho abuuxasaan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa qaaday ololo raaf ah oo ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada dhacaduleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho saraakiisha maleeshiyaadka riddada ayaa raafkan ka sameeyey deegaanada kale ah garas baalley iyo ceelasha biyaha oo wada dhacaduleedka muqdisho waxayna kusoo qaqabteen boqolaal dhallinyaro ah dadka shacabka ah ee raafkan ay kula kaceen maleeshiyaadka dowladda riddada ayaa loo taxaabay xabsiyada magaalada muqdisho halkaasoo lacaga madax furasho ah looga qaato iyagoo aanan wax dembi a lahayn si ay uga qayb noqdaan mashaariicda uu lacagta ku samaysanaya xasan murtad sidoo kale kooxda riddada uu madaxda ka yahay murtad xasan sheekh maxamuud ayaa si ay u ballaarsato una bannaysato boobka ay ka wada caasimadda ay ku beegsanaysa hantida shacabka soomaaliyeed waxay gaadiidleyda ka howlgala caasimadda kusoo rogtay amar ah in uusan magaalada ka shaqayn karin baabuur aan wadan boogga gaariga gaadiidleyda oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in badi gaadiidkooda ay deen ahaan oga soo qaateen bangiyada caasimadda in hantidooda la dhacana loo soo rogay amarkaasi waa kan mid ka mid ah riddada uu sheegaya inay beegsanayaan qof weliba oo caasimadda ku sugan awaamir cusub oo ka dhana dadka rayidka ahna ay soo rogeen gobolka banaadir iyo degmooyin ku hareeraysan oo qaybo kala duwan leh oo halkakaana isugu jiri doonaa mid xaafadaha saamayn doona iyo mid isku socodka xaafadaha dhammaantood saamayn waxaan rabaa markaan ka soo gudbo howlgalkaas inaan digniino ballaaran u jeedino bulshada inteedii badan waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aanaan wadan buugga lahaanshaha gaariga inuu dhaqaaqa mamnuuc ayuu ka yahay guud ahaan gobolka banaadir iyo degmooyinka ku hareeraysan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka sheeganaya dhaqaale xumo aad u baahsan oo ay sababtay boobka iyo bilalaqada ay wadda kooxda riddada soomaaliya ee uu madaxda ka yahay murtad xasan gurguurte taasoo gaartay heere canshuurta meelad sanadooyin badan aasnaa dhulalka ganacsatada gaadiidleyda iyo xitaa dadka lacagaha isugu dira taleefannada gacanta ayay si isku mid a hantidooda u boobtaa kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho mahadsanid abuuxasaan maamul goboleedka ashada la diriirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa mar kale eedeen kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya xaaris cabdulqaadir ayaa warkaasi inoo sii ambaqaadaya mid ka mid ah xildhibaanada maamulka ashada la diriirka ah ee puntland oo lagu magacaabo faysal ee eedan kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurte waxa uu xildhibaankan sheegay in hogaamiyaha kooxda ridada uu kala qaybinayo maamulada ay gaaladu ka dhisteen waddanka gaar ahaan kan puntland sidoo kale waxa uu ku eedeeyey in xasan sheekh ugu hanjabay in puntland ay ku dumi doonto afar labaatan saac balse taas ay been noqotay waxna uusan ka qaadi karin sida warka u dhigay waxa uu sidoo kale murtadkan ka dhaweejiyey in xitaa xasan sheekh uu isku dayey in uu kala dilo isaga iyo xildhibaano dhowr ah oo wada yimid magaalada muqdisho
puntland waan ognahay culaysyada ku hayso intii aad yeeli karaysay yeeshay waxaan ku leenahay halkaa ku jooji waxaa sheegtay in afar iyo labaatan cisho ay ku dumayso iyo afar iyo labaatan saacadood ilaahay kama dhigin kala qaybin soomaaliyeed macno kuu samayn mayso dowladdii hore aad ku eedeynaysay adigoo maanta shan iyo toddobaatan jir ah ama toddobaatan wax kuu dheer yihiin laba jeer madaxweyne soo maray inaad ku mashquusho dal nabad ah iyo dad nabad ah inaad kala qaybiso annaga hadda gobol ahaan lix xildhibaan baanu ka soo jeednay lixdayadii baa kala qaybisay annagoo wada soconno oo ilmaadeera baanu dalka nimi haddana dee shaarica iskama salaanno marka ka daa ummadda kala qaybinta ma ahan markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan maamulka ridaha puntland uu eedan kulul u jeediyo madaxa kooxda ridada soomaaliya hase ahaatee waxaa cirka isku heshariiraya khilaafka siyaasadda u dhexeeya murtadiinta uu fadhigoodu yahay magaalada muqdisho iyo maamulka shadala dirirka ee puntland mahadsanid xaarisa maleeshiyaadka ridada ah ayaa isbaarooyin fara badan soo dhigtay wadada xiriirisa magaalooyinka beledweyne iyo matabaan ee wilaayada hiiraan marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda ridada iyo kuwa macwiisleyda ay isbaarooyin isku muuqmuuqda soo dhigteen inta u dhexaysa matabaan ilaa iyo beledweyne waxaana tuulooyinka laga soo diiwaangeliyey dhacdooyin foolxun isbaarooyinka waa kuwa isku xidhiirsan oo si qorshaysan loo soo dhigay dhammaan deegaanadii uu cadow ka qabsaday bilowga xamladii ashaadoladirnimo ahayd ee xasan gurguurta iclaamiyey sannadii labada kun labayo labaatankii magaalada beledweyne culamaauddiinka iyo waxgaradka ayaa qayladhaan afka furtay waxayna ku baaqeen isku soo baxyo looga soo horjeedo isbaarooyinka iyo maleeshiyaadka murtadiinta u dhiganayaan gaadiidka iyo xataa dadka caadiga ahaa isbaarooyinka waxaa ka mid ah qaybo qabaa'il u yaallo qabaa'ilkaasoo magaciinnaha ku dheelinaha waayo magacu wuu jirayaa ilaa qiyaamaha wax suulayo ma ah maadaama ilaa qiyaamaha uu jirayo magiciinniina maanta meesha uu yaallo ree hebel baad dhiganaya uu yahay halaag baad ku sugantihiin xaqiiqatan waxaan idin leeyahay marka halaaggaa ka soo laabta weelishiinnana ka qabta wiilka meeshaas waxa weeye isbaaradu u taallo aabbaa dhalay oo hooyaa dhashay oo adeer buu leeyahay oo abtii buu leeyahay walaal buu leeyahay wuxuu leeyahay saaxiib sintigii meeshaa laga soo qaado oo ruuxa masiinka ah xoogga looga qaado waxa weeyaan magaaladaa la soo gelinayaa owlaaddii baa la siinayaa waxa weeyaan dhaca maanta aad arkaysaan qofka xishoodkii ayaa tegay walaalayaal ilaahay ka cabsada oo taqwada ilaahay la imaada waxa weeyaan halkan waxaa ugu baaqayaa culummada iyo gobolka joogto iyo mucallimiinta kulli mashaa'ikhda waxaan leeyahay maantay meelan ku noolaana ma taallo waayo wiilka aan waxbarayna ama gabadha waxbarayna aabbaheed hadduu isbaarada uu jiro lacagtii annaga ayaa naloo keenayaa annagu waxaan ku baaqi lahaay mucallimiinta iyo mashaa'ikhda kulli inay ardada fasaxaan ee yidhaaheen waxaan dhigayno iyo waxaan qabanayna ma jiraan ilaa gobolka inaad si looga hela mooyaane arrimaha la yaabka leh ee hiiraan laga soo diiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa in lacago baad ah lagu soo rogay dugsiyada qur-aanka iyo dadka caadiga ah ee lugeynaya waxaana laga furanayaa moobeelada iyo saacadaha deegaanada hees teedaan coomaad ilaa iyo moqkiri waxay isbaarooyin u yaalaan maleeshiyaadka mooryaanta macwiisleyda isugu yeedha halka maleeshiyaadkan oo kooxda ridada si toos ah u hoostan inay isbaarooyin dhigteen ayna shacabka dhacayaan saddexdii bilood ee lasoo dhaafay dad ka badan labaatan ruux oo dhammaantood musaafir ahaa ayay maleeshiyaadka murtadiinta ku dileen bariga hiiraan mid ka mid ah saraakiisha macwiisleyda oo warbaahinta la hadlay ayaa qilay in maleeshiyaadkooda ay isbaarooyin dhigteen balse ay cabasho uga timid bulshada teknikada annagaa gadanay dadka in lagu dhacmaanu gadnay hal qofu naar janno naga geli mayso ilmaha waxay keeneen aan beledka ku cunnaa biyey weesay noqdeen guryahay galeen hadda waan yaabbanaa suuragal maahan marka inaan wiilash inaan wadada u dirsanno masaajidadaan caamilno suuragal maaha war maanta dowladaan ayaan isu halaynayna wiilash yararkaan bannaankaa joogaan soo qaba wayno ma waxaan iska daba dureeraan jihaad walu dhigi wayno jiif ka kac baa ceebood wax noo dhaqmi ma jiraan salaantii lanaga noqotaan taagannahay meel kaloon taagannahay ma leh
waxaa dhaboobay degniinihii ay aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo hoggaanka dhaqanka ay ka bixinayeen mahadhooyinka laga dhexli doono dhismaha maleeshiyaadka macawislada dabadhilfyada ahaa oo ay sameeyeen saliibiyiinta maraykanka iyo kooxda riddada soomaaliya xasan gurguuti iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda xamse cabdi barre ayaa dhismaha maleeshiyaadkan u samayn jiray suuqgeyn waxaana muuqatay in maleeshiyaadkaas kooxda riddadu maalgeliso ay qabanayaan shaqooyinkii loo igmaday oo ahaa dhibaataynta muslimiinta waana maleeshiyaad astaantoodu tahay ashaadoladarnimo iyo fasaad idilkiisa mahadsanid marwaan kataib al ikhbaariye ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay weerar lagu dilay askar murtadiin ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maahir moxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey
waa muuqaal kooban oo uu baahiyey kataib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo mid ka mid ah weerarada lagu difaacayo shareecada islaamka ee ka dhacay wilaayada shabeellada hoose weerarkan oo ah kamiin ayaa toddobadii ramadaan waxa uu ka dhacay deegaanka jambaluul ee hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose waxayna mujaahidiintu ku beegsadeen maleeshiyaadka ashaadala dirarka ah ee loogu yeero nisa kuwaas oo muuqaalbaahiyaha kataayib uu soo bandhigayo iyagoo lagu baacsanayo howdka deegaanka jambaluul ee duleedka degmada afgooye ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkan lagu daawan karaa iyaga oo jebinaya maleeshiyaadka ashaadala dirarka ah ee nisa waxaana muuqaalka uu soo bandhigayaa qaar ka mid ah bakhtiyadii ay maleeshiyaadka murtadiintu goobta dagaalka uga carareen qeybaha dambe ee muuqaalkan ayaa soo bandhigaya hubkii iyo agabyadii laga furtay maleeshiyaadka ashaadala dirarka ah ee nisa weerarkan oo dhacay toddobadii bishii ramadaan ee lasoo dhaafay ayaa allaha fadligiis lagu dilay saddex iyo toban murtadiin ah oo uu ku jiray sarkaal taliyo horin ah oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdinaasir halka lagu dhaawacay ugu yaraan sagaal kale
mahadsanid maahir horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ayaa laga dareemayaa deegaanka caad ee wilaayada mudug yaasir moxamed ayaa warbixintaasi inoo haya deegaanka caad waa deegaan dhaca koonfurta wilaayadii islaamiga ah ee mudug waxaana laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah idaacadda islaamiga ah ee andalus oo booqatay deegaanka caad ayaa waraysiyo la yeelatay qaar ka mid ah muruqmaalatada deegaanka iyagoona ka warbixiyey horumarka ganacsi ee ka jira deegaanka
maasha allah waxa weeye dalabkeeduna waxa weeye meel walba u furan yahay deegaanka ha noqoto meesha aan joognaa waa deegaanka caad ilaahayaa ku mahadsan waxa weeye marka wax soo saarkeeda waxaa ka mid ah haamanka waxaa ka mida du- digsida waxaa ka mida kirlayaalka waxaa ka mida een, qa- een, xeerooyinka een, nuucyadiisa kala duwana ka mida alaabtaas waxaa loogu iibgeeyaa gaalkacyo ilaa somalilan puntland ilaa iyo yeman xataa waa la geeyaa ilaa etoobiya sidoo kale ganacsatada deegaanka caad ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinkii dhaqaale ee ay ku reebeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee duulaanka shareecala dirarka ah kusoo qaaday deegaanka maalinkaasi waxay ahayd maalin madow annaga shaqadeennii waa burbur aniga hadda hadda meeshaas meel aan ka soo guuran deganaay nimankii inta yimaadeen iyadoo maashaan ii qunfulan oo wax walba ii yaalleen ay cabdibile ku daba xireen alaabtaydii oo dhan macna waa waa jajabiyeen wixii ku jirana waa ka rarteen ilaahay mahadiis marka waxa weye shaqadiina way naga burburtay islaamku markuu meesha ku soo noqday oo deegaanka la- eh, isla xoreeyey baan shaqadeenna u soo laabana caalamiga ahayd waa sidii sidii hore oo marka beri uu noo ahayd ayay u socotaa hadda shaqadu maasha allahu marka waxa weeye amnina waa haysanaa nabadgelyaan haysanaa shaqadeennu waxa weeye lacagteennaan shaqaysanaa maalin dhayli Ma- waa barwaaqaysanaa deegaanka caad ee dhaca koonfurta wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa ka mid ah deegaanadii cadowga allah uu kusoo qaaday duulaanka shareecala dirarka ah iyadoona ugu dambeyn cadowga allah si baan loogu xasuuqay deegaankaasi bulshada ku dhaqan deegaanka caad ayaana si weyn uga soo kabsanaya dhibaatooyinkii ay ku reebeen maleeshiyaadka ridada iyadoona allah uu ku manaystay amni iyo istiqraar ay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka
mahadsanid yaasir guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo caawa inaga inta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu